kale waxaa maanta magaalada hargeysa lagu arkay arrin la yaab leh taasi oo ah dadka oo kala iibsanayay hilibka waraabaha kadib markii waraabe lagu dilay mid ka mid ah xaafadaha magaalada hargeysa dadka ayaa siyaabo kala duwan hilibka waraabaha u iibsanayay waa kuwaan qaar ka mid a dadkii iibsaday iyo weliba dad kale oo ka hadlaya arrimahaas taaga meesha ma waxa maraya shaqiin badan laakiin waxaan lahaa waa xaaraan waxaan ha goosanna annaguna oo dheg baanu dhigayno waan goosanay anigaa ku kala horto waan koogoyna annagaa dadka u koogoynay waraabaha markii dambe waxa qaaday gaari baa qaaday laakiin annagaa ka kaleba waan goosanay dadkana waan u goynanay waan iibiyey laakiin shakuma sii qofkii aanu iibiyey qof aanu iibiyey anumaan iibin lugahana faash baa lagaga goosanayay waan ku sugnaa markii waraabaha dadku ay ka googoosanayeen hilibkiisa waxaan soo maray dadkoo midiba halkii uu ka soo gaadho uu ka goosanayo markii ugu horraysay waa laisku haysto sankiisaa ugu muhiimsan bay dadku lahaayeen dabeeto islaan ayii aniga oo aabbahay dhashayba ayaa sankii goosatay waan ka soo baxo waraabihii baanu yimi waxaan arkay dhegihiiyo go-an diirkiiyo haraggii saroo ka go-an haraggiiyo markaa waxaan dulimi uu ku yari ka goosanayo cad gabarh sideetaan markaa weydiiyey indiira waxaan ku yidhi muxuu faa'iido leeyi waxay iigu jawaabtay hablahan jinka iyo waxaasi galo jin is arki maayaan dadku kale waxay kale ka aaminsan yihiin anuu guriga jinka iyo waxyaabaha turxaantiiyo waxaasi aan lagu arki doonin haddii la dhigo maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho